bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan siyo si walbo aad noo maqashaanba waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacadaha deh dalsan ee magaalada muqdisho
wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhace ninkii moogow namaqal ninkii moogow namaqal su'aal jawaab waa maxay mas-uuliyad maamul magaalo waa u adeegaha shacabka iyo ku-hagidda wanaagga walle waa yaab sheekoy ku nacay goormaana ugu dambaysay nidaamkaas oo hadda dhibku halkee buu ka jira dantiisa yaqaan ayaa dib noo dhig mas-uuliyadiyo xilkoo si kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban ayuu musuq maasuq yahay
ismaqal wanaagsan saaxiibeel habeen wanaagsan waa habeennimo sabtiha taarikhdan waxay ku beegan tahay sagaal labaatanka oktoobar laba kun labaiyo labaatan qodobada caawa ugu waaweyn barnaamijka wareega aan kusoo qaadan doonana waxaa qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyey faahfaahin dheeraad ah oo markaasi laga helayo qaraxyada ismaaminta ah ee maanta ka dhacay isgooska soobe ee magaalada muqdisho khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimashiyi dhaawac ayaa ka dhashay weeraradaasi ismidaaminta ahaa wasaaradda waxbarashada ayaana markaasi lala bartilmaameedsaday khasaaraha halkuu leegyahay tirada ilaa imika la hayo saraakiisha iyo dadka kale ee shacabka ee ku nafwaayey ayaan soo gudbi doonaa booliiska soomaaliya war ayay kasoo saareen oo caawa waad dhegeysan doontaan afeenka booliiska soomaaliya oo ka hadlaya ra-isul wasaaraha dalka iyo sidoo kalente gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaankana oo ka tacsiiyey isbitaalada magaalada muqdisho dadka way buuxdhaafiyeen waxayna dadka baadiguubayaan wax un in markaasi ay ka helaan war iyo wacaal dad markaasi ugu maqan qaraxyadii ismidaaminta maanta ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho xaaladdu sida ay tahay dhaawacyada siday u kala daran yihiin jawiga guud xaaladda magaalada muqdisho gaar ahaan halka oo qaraxyada ka dhaceen ayaan caawa barnaamijkeena wareegan kugu soo gudbi doonaa saaxiib yaal waxaa kaloo maqli doontaan madaxda dowladda federaalka ee ku maamul goboleed madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa muqdisho waxaa markaasi maanta ugu soo gabagabowey kulan looga hadlaya arrimaha ku saabsan diinta oo wasaaradda awqaafta ay soo qabanqaabisay madaxda dowladda madaxweynaha ra-isul wasaaraha iyo maamul goboleedyada qaarkood oo ka hadlay ayaan idiin soo gubi doonaa qodobadaas aan ku faahfaahin doonaa barnaamijka caawa wareega saaxiibyaal xusni ayaa farsameynaya kusoo dhawaada mar kale
Maxaa la isu dagayaa? La isu daba marteeyaa?
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen dirirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduullaynay ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid Dagaal uu agi nacab yahay. Dollar qaata dul yahay. Shacabkuna dawlad yaal. Alla ma cid bay ka dadan tahay.
waa hagaag saaxiibyaal habeen wanaagsan ayna hawdan kale barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraad ah dalsan ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horreya barnaamijkeena caawa ayaanu gudagelaynaa waxaanu ku eegeynaa wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyadii ismidaaminta ah ee maanta markaas ka dhacay magaalada muqdisho gaaraan isgoyska soobe burbur xoog leh dhimashadii dhaawac ayaana ka dhashay qaraxyo waaweyn oo maanta lagu weeraray xarunta wasaaradda waxbarashada ee magaalada muqdisho xaruntan oo ku taala inta udhexeysa isgoyska soobe iyo laamyaraha waxaa lagu weeraray qarax ismidaamin ah oo loo adeegsaday gaari weyn oo waxyaabaha qarax markaasi ay saarnaayeen kadibna daqiiqada kadib waxaa lagu qarxiyey gaari kale oo yar kaas oo markaasi lala beegsaday ciidamadii iyo dadkii markaasi gurmudka halkaasi u tegay khasaaraha ayaa waxa uu yahay mid aan weli si sax aan loo hayn oo tirakoob aan lagu sheegin ilaa iminka lama ammaankana aysan tirakoob rasmia aysan ka bixin laakiin muuqaaladii ugu horreeyey waxa ay muujinayeen qaraxa markaasi u muuqaal eg kii isla goobtan lagu qarxiyay afar iyo tobankii oktoobar laba kun toddob iyo tobankii inkastoo khasaaruhu markaa uu ka yaryahay baaxadda burburka waxaa uu dadka markaas soo xususiyay qaraxii soobee dadka sida ay xaqiijinayaan haddaba wararka hordhaca ah ee dhimashada iyo dhaawaca ah ayaana ilaa hadda si rasmia loo xaqiijiyay inkastoo ay sheegayaan dadka goobjooga ah in ka badan toban ruux inay markaasi ku geeriyoodeen weerarkaasi tobneeye kalena ay dhaawac ay soo gaareen isbitaalada magaalada muqdisho dadka aada bay u buuxdhaafiyeen si ay war iyo wacaal ay uga helaan dadka markaasi ehelkaha ay ka maqan ay ku tumayaan in weeraradii maanta muqdisho ka dhacay iyo markaas ay ku dhinteen inta la xaqiijiyey ama dadka la xaqiijiyey waxaa kamid ah taliyihii saldhigga booliiska degmada hodan iyo sidoo kalete saraakiil kale oo ciidamada booliiska ka tirsan dad kale oo shacab oo aada u tiro badan waxaa kamid ah hooyo markaasi meydkeeda ku dul ooyneysa markaasi ama hooyo markaasi geeriyootay gabar yar ee dhashana markaasi ay dul fadhisay ciidamada booliiska ay kasoo badbaadeen waxaana la arkayay baraha bulshada muuqaalada lasoo geliyey booliiska oo gabadhaasi yar baafinaya cid markaas ama ehelada la ahna in ay booliiska ay kasoo raadaan gaaraan ciidamada booliiska haramcad dadka la xaqiijiyay sidoo kale ee weerarkaas ku dhintay waxaa kamid ah allah u naxariistay mid kamid a wariyaasha koolgala magaalada muqdisho oo lagu magacaaba jiray maxamed ciise koonaa oo howlwadeenada iyo markaasi dhanka warbaahinta kamid ahaa sidoo kale waxaa dadka dhaawacyada soo gaaray kamid ah oo isla wariyaasha kamid ah sidoo kalete sawirqaada faysal cumar oo markaas wakaalada wararka retors kamid a sawirqaadaha iyo sidoo kalete cabdiqaadir okey oo isna markaasi v o eda wakiil wareed ugaha magaalada muqdisho iyo dad kale oo shacab aada u tiro badan oo aan ilaa iminkaba qiyaastooda aan la helin haddaba wararkii ugu dambeeyay wariyahayga faadimo cabdiqaadir xasan oo goobta goordhow ka timid ayaa warbixintan ku eegeysaa marka hore jawiga iyo xaaladda sidai ay tahay caawa oo markaasi dadka weli ay ka raadinayaan goobta uu qarax ka dhacay ehelada in ay markaasi ugu maqan yihiin dad qarax uu saameeyey
waa xilli fiida waxaan ku suganahay goobtii uu qaraxa ka dhacay oo ah wadada dheer oktoobar ee kasisgoyska zoobe waxaa weli la daabulayaa midad hor leh oo laga soo bixinayo daaro ku yaala halkan oo ku soo dumay kadib markii qaraxyo xooggan ay ka dhaceen wadadan sida wararka qaar aan helnana waxa ay sheegayaan in qaraxyadaasi loo adeegsaday gaari walxaqa qaraxa laga soo buuxiyey iyadoona gaariga koowaad ee qaraxa lagu dhuftay wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya halka gaariga labaad uu ku qarxay halkan haddaan taaganahay oo aydin kala soo hadlayo shacab soomaaliyeed qaybahooda kala duwan oo isugu jiray kuwa ku ganacsanaya hareeraha laamiga kuwa ku jira goobahooda ganacsi iyo kuwa waddada isticmaalayey ayaa ku dhintay kuna dhaawacmay durbadiiba waxaa la geeyey isbitaallada kala duwan ee ku yaala magaalada caasimadda ee muqdisho sidoo kale xogtaan helnay ayaa waxaa markaasi la sheegay in qaraxan ee ka dhacay maanta halkan ay ku dhinteen qaar ka mid ah saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa ugu horreeya taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed saldhigga degmada hodan ee cadceed sidoo kale waxaa ku dhaawacmay taliyihii qaybta weliyow cadde sidoo kale ismaaciil oo ahaa taliyihii saldhigga degmada waaberi ayaa isna ku dhaawacmay sidoo kale istaafkii ee mas-uuliyiintaasi la socdeenna qaarkood waxay noqdeen kuwo ku dhintay iyo kuwo ku dhaawacmay goobta markay wax ka dhaceen laamaha amniga ayaa si degdeg ah u soo gaaray qaybahooda kala gedisan waxaana u horreeyey oo halkan ee joogay ee taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir gaashaanla sare mahadi cumar muumin taliya qaybeedyada iyo sidoo kale waxaa halkan ku sugnaa taliyaasha saldhigyada ee gobolka banaadir ee saraakiil kale iyo sidoo kale ciidan kale oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya gurmad ahaan halkan ayay u joogeen weli gawaarida gurmadka degdeg ah ee ambalaasta ayaa ku sugan goobtii ay qaraxa ee markaasi uu ka dhacay oo qaadaya midad horleh oo ay ka helayaan ee sarihii markaasi ku yaala halkan ee uu qaraxa soo dumiyey
ambalaastas qarax maa ku dhacay waraa ambalaastas niis waa
waxa uu ahaa qaraxan mid laga wada maqlay ee magaalada caasimadda muqdisho guud ahaan dadkii ku dhintana waxaa ka mid ahaa wariyaal ee kuna dhaawacmay waxaa ugu horreeyey maxamed ciise koona sidoo kale waxaa ku dhaawacmay faysal oo ahaa sawirqaade ee dhanka ee royters iyo sidoo kale cabduqaadir ee okey qaarkoodna waxaa dhaawacyadooda la geeyey isbitaallada ku yaala magaalada caasimadda ee muqdisho aagu ee waa mid xiran oo xitaa laamaha amnigu ay u diidan yihiin isticmaalka dadka iyo gaadiidka noocyadiisa kala duwan weli meesha burbur xoogan ayaa ka muuqda burbur hantiyadeed oo fara badanna waa ay jiraan ee kooxda nadaafadda ayaa joogta oo halkii hadda waxaa lagu bilaabay ee nadaafad gawaaridii dabdamiska ayaa ayagana gurmad ahaan ee halkan u jooga jamaal aadan waxa uu ka mid yahay dadkii gurmadka degdega ah ee ka sameynaya halkan marka uu qaraxa dhacay waxa uu inoo sheegay in naftarkiisa qaraxii labaad ee ka dhacay halkan saameyn weyn inuu ku yeeshay gaarigaas naga dambeeya waa gaarigii uu jamaal waday waxaa aad u saameeyey qaraxii ka dhacay ee labaad ee halkan ee wadadan dheer oktoobar ee eksoska zobe jamaal waxa uu inoo sheegay inuu yahay weli qof shoogsan run ahaantii ilaa hadda dhegaha wax ka maqli la yahay sababtuna ay tahay saameyn xoog leh inuu ku reebay ee qaraxii labaad ee ka dhacay halkan sidoo kale waxaa daba socday gaari kale uu saaxiibkiis waday oo asagana uu sheegay in uu ku dhaawacmay waxa uu sheegay in in ka badan toban qof dad isugu jira damashiya dhaawac inay halkan ka qaadeen oo ay gurmad u sameeyeen
qarax koowaad markuu dhacay waxaa joognay taleex isbitaal ku yaala daarushifa aa qof bukaan geenay anigoo joogno marka qaraxii dhacay kadib oo ku soo baxnay kii labaad marka nahaleelo ha gaariga ujeeda gaarigan iyo mid kale oo aamiin ha kaasaa marka labadaas aan ugu darnayd oo waxyaalo badan soo soo gaartay maadaama dadkii ugu horreeyey gurmadka aad samayseen aad ka mid tahay waxaan rabaa markaad halkan timid oo jidka dhacday indhahaagu maxay qabteen sharaxaad kooban nasiib
horta marka kuwa meesha imaanayna dhaawacyo badan aan meesha dhoobnaay dhaawacyada gaari saarnay ilaa markiis anoo markaas dhaqaaji rabo haddana dhaawac kale gadaal laga keenay kii dambe anoo ku mashquulsanaa oo ilbaag dambe oo saara oo xiraay aa kii labaad marka nagu qabsaday mar kii labaada marka xaggii ugu tuur marka tiro intee la eg oo dhaawacii dhimashada adiga
wallahi gaari koow marka qarax dhacay waxaa saarnaad dhowr iyo toban qof baa saarnaad oo dhaawac kuwaasaa dadkii marka meel ugu dambeeyey ma aqaano markiis waa anna xaggaa ku shooga waa ku dhacay kadib waa gadaal dambe marka dadka laga qaruush shaqadaan goorme ilaa intee la eg baad ku jirtaa oo gurmadkan xagga ee ambalaas ahaanta aad ugu shaqaynayso oo min hadii aad
maya cabbaara ku jirnaa dhowr sano dhowr sanaan ku jirnaa markaad aragtaan musiibo sidaan oo kale ah ma jirto saameyneeda ku eeg
tan oo kale maya tan- tanaan ugu darnaad saameen u yeelataan Ah.
bal dareenkaaga siduu yahay qaarkee wallaahi dareenkii ma cabir karaa taa qof uu uu shoogsan lahaa ilaa hadda weli oo maskaxdiisa aan joogin Ah.
afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed ee sadiiq ee aadan duudisho ayaa warfideenka wuxuu kula hadlay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya markii ay wax dhicin kadib markii aad fiiriso goobtan dadku waxay dib u xasuusteen qaraxii halkan ka dhacay sanadkii kii ee waddadan loogu magacdaray oktoobar faadumo cabduqaadir xasan raadiyaha iyo tiiviga dalsan muqdisho
aad bay umahadsantahay waryahaga faadumo cabdiqaadir xasan dhinaca kale afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya gaashaanle cabd- markaasi sadiiq aadan cali doodisho uu warbaahinta la hadlay ayaa dhankiisa ka warbixiyey khasaaraha hordhac ah oo warbaahinta la wadaagay iyo xoogaha qaraxa ay markaasi ay ka heleen isagoona markaa sheegay in markaa ciidamada booliiska ay yareeyeen khasaarihii baaxadda la ay ka dhalan lahaa weerarkaasi bismillahi raxmaan raxiim war saxaafadeed ina lilaahi wa ina ilaahi raajicuun maanta sagaaliyo labaatankii bishii oktoobar laba kun labaiyo labaatan abbaara siddeed saac iyo toban duhurnimo ayay khawaarijta naflacaariga ah ee argagixisada ahi waxay maanta qaraxyo ay la beegsadeen dad shacab ahaa dadkaas oo isugu jira caruur haween iyo dad waayeel ah argagixisada arxanka darini waxay laayeen hooyooyin kuwaasoo naftu ka baxday iyagoo caruurtooda dusha ku haysta waxaa jira hooyooyin kale oo ay dileen ay isku kor dileen iyaga iyo caruurtooda oo muujinaysa taas oo muujinaysa dhaqanka xun ee khawaarijta naflacaariga ahi ay leeyihiin qaraxyada oo ahaa laba qarax waxay la beegsadeen isgoyska soobe iyo agagaarka wasaaradda waxbarashada halkaas oo ah meeshii shan sano ka hor ay saasoo kaleeto dad maati aan waxba galabsan ee argixisada ku laysay ee weerarka oo ay la boogsadeen goob waxbarasho ayaa ujeedkeedu ahaa inay ku laayaan ardo iyo dad kale ee soomaaliyeed een waxba ka galabsanin argagixisada laakiin ciidanka qaranka ee geesiyaasha ah oo ka fiijignaa dhagarta argagixisada ayaa khasaarihii intaa uga hortegey sidaana ku yareeyey in khasaaruhu uusan gaarin goobtii argagixisada bartilmaameedka u ahaa ujeeddadii rabaanba ha ka lahaadeen waxaa weli socda tirikoobka ee dadkii goobta wax ka soo gaareen oo isugu jira dadka dhimashada ah iyo dhaawaca ah oo dhammaantood aan idinla soo wadaagi doonno faahfaahintooda rasmiga ah walow hadda uu jiro tirokoobkii oo lagu wado dadkii meesha wax ka soo gaareen dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya iyo saaxiibadeed waxay u taagan yihiin badbaadinta ilaalinta shacabka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed halka cadowga soomaaliyeed ee khawaarijta naflacaariga ahina uu sidoo kale doonayo inuu baabi'iyo ummad soomaaliyeed oon waxba ka galabsanin waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
dhinaca kalena isla wararkaas intaan ka bixin madaxda dalka ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlay wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa ka hadlay qoraal lagu daawacay ee markaasi xafiiska wasaaraha ayaa waxaa markaasi ama lasoo dhigay barta facebooka ah ayaa lagu sheegay in wasaaraha aysan dadka shacabka soomaaliyeed aysan ka niijebi doonin dagaalka dowladii shacabka ay ku dhamaystirayaan ama ay kaga soo horjeedaan al-shabaab wasaaraha ayaa si kuloo cambaariyay weerarka waxa uuna markaas sheegay in dadka shacabka ah ay marnaba niijabi doonin islamarkaana dowladda iyo shacabkana ay iskaashan doonaan eena al-shabaabka ay ka adkaan doonaan wasaare wuxuu alle ugu bariyey inuu markaas janjafurdooso ugu deeqo dhammaan shacabkii soomaaliyeed ee markaasi ku dhintay weerarka maanta ka dhacay magaalada muqdisho dhinaca kale gudoomiyaha gobolka waa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa dhankiisa u tacsiyey dadka shacabka ee ku dhintay asagoo dhinaca kale si kol uga hadlay weerarkaasi ka dhacay magaalada muqdisho ee dadka shacabka ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen
nimankii cadowga ahaa manaxyaasha ahaa in ay magaalmadaada caasimadda soomaaliya wasaaradda waxbarashada inay qarax ku qaadeen si shacabka soomaaliyeedna moraalka ugu dilaan yacnii xafladda maaragtay aad loo sharfaayo walaalaheen leeyihin ay u baaqato ay isqashaan dadka moraalka ugu dilaan inay sameeyeen marka taasna insha allahu mana ku moraal xumaanayno wabdunaa wadiima sal allahu ala sayyidina maxamed wasalam gudoomiyaha agabka sare ra-iisul wasaaraha safiirka walaalaheena turki dhammaan safaaradaha wasiirada kasoo dhigalayaasha asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore anigoo ku hadlaayo magaca golaha shacabka baarlamaanka soomaaliyeed kayga ka ummadda soomaaliyeed waxaan hambalyo u soo jeedinayaa walaalaheena turki munaasabadda ku aadan saqaashan iyo saqaal sunguuraad maanta aan ka joogno halgankii dheeraa uu hogaaminayay mudane kamaal turki hambaladaas anigoo magacaas ku hadlaya soo gudbinaya waxaan rajaynayaa in ilaahay ku gaarsiiyo boqolguuradaas sanadka boqolguurada soo socota in ilaahay barwaaqi iyo bashir ku gaarsiiyo annagana aan la jirno runtii sida mas-uuliyiinta hortay hadlay ay sheegeen walaalahani turki madaxweyne dayb ortugan dhammaan shacabweynaha turki wixii ay soomaaliya u qabteen laga soo bilaabo kii waqti soomaaliya aad u baabacsan tahay oo qof kasta ku soo xasuusinayn oo irrimihii bani'aadnimadu ay ka qabteen ilaa hadda oo maaragtay arrimaha bulshada arrimaha maaragtay amniga ayna garab taagan yihiin mahad balaan baanu soo jeedinayna weligeed soomaaliya ma iloobi doonto wixii walaalahooda reer turkiya ay la qabteen oo ehelnimada ahaa oo maaragtay nafxurnimada ah waqti aan dalka lagu soo dhiirin karin ra-isul wasaaraha madaxweynaha hadda jiro ra-isul wasaaraha iyo macal cayladiis oo maaragtay ayadoo dalka laga baqay ku soo dhiirteen taasoo ilbaab taariikhiga u furtay xiriirka soomaaliya iyo walaalahooda turkiya maanta waxaad ogtihiin ayada oo loo dabaaldegahayo sagaashan iyo sagaalin guridii waqtigii la aasaasay jamhuuriyadda walaalaheen turki nimankii cadowga ahaa manaxyaasha ahaa in ay magaalmadaada caasimadda soomaaliya wasaaradda waxbarashada inay qarax ku qaadeen si shacabka soomaaliyeedna moraalka ugu dilaan yacnii xafladda maaragtay aada loo sharfaayo walaalaheen leeyihin ay u baaqato ay isqashaan dadka moraalka ugu dilaan inay sameeyeen marka taasna insha allahu mana ku mara xumaanayno ujeeddadaanada wax kama bedeli doonto waxaan leenahay dadkii ku dhintay allah u naxariisto intii dhaawamayna allah caafiyo xafladda iyo maaragtay yani kaqeybgalkeeda iyo habmaamuskeedana maaragtay kama baaqanayso insha allah waa ujeediin walaalaheen maaragtay inaan marna arrintaas inay ku niid jabno oo dadka ka baaqdaana ma suurowin taasna maaragtay waxay tusaale u tahay niid wanaaga iyo dhiirinaanta shacbiga soomaaliyeed iyo siyaasiyiintu ay ummadda ay qabtay daliil u tahay taas ugu dambayntii dadka soomaaliyeed waxay ogyihiin mas-uul iyo shacab guusha walaalaheen turki ay gaareen oo sagaashan sagaashan hadda marayso oo sanadkii boqol guurahana hal sana uu harsan yahay inay guushooda tahay ay ogyihiin waxaan ilaahay idinka rajaynaynaa sanad guurada boqolaan ilaahay guuri barwaaqo idinkusoo idinku gaarsiiyo annaguna waa idin wadaagnaa dhammaanteenna barwaaqii bashfid allahna u gaarsiiyo annagoo maaragtay walaca argagixisadana ka baxnay annagoona hawshaa guushaana dhammaystirantay idinkuna boqolka sana idin dhammaaday allahna gaarsiiyo boqol sanad guuraha aad iyo aad aad u mahadsantihiin
am ahaan bulshadayna culacula bal cula dhegihinna aan ku casuumo maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri oo cajiib oo qalabaysan alcaasima hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadilka yiraax iyow kuladnaan dhakhaatiir cilmuloo cudurrada daweyso oo caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xidhiir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasima waa ku diyaare cid walbay la xidhiir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeegga caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalka waxaa kugu diyaara dhakhaatiir aqoon iyo takhasus lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxaa isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabku cisbitaal ku shaqeeya waxaa ka mida kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka urkujirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qeybaha ambalaas emergency iyo umuliso saac xeegan ah waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi saac lagugu shaqaynayo talaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba tallaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan wadada maka almukarama tarebiyaano ama wixii fafaanintas dheer waxaad kala xiriirtaa eber li xal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber li xal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed friyi ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeegga xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balas xidig toddobalabaafar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afargees ok ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afargees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookkeen oo ah facebook com hormuud hormuud g
yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso intarnetka hormuud goob kasta iyo goor walba
qeybii dhexe barnaamijka wareega ayaan isa soo gaarnay saaxiib yaal dhinaca kale haddii aan eegno shir u dhexeeyey eh, wasaaradda awqaafta arrimaha diinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo wasaaradaha maamul goboleedyada dalka oo maalmihii lasoo dhaafay ugu socday magaalada muqdisho ayaa maanta lasoo gebagabay waxaa ka qayb galay madaxda ugu sareysa dalka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kaleete madaxda maamul goboleedyada dalka halkaas hadalla ayaa laga jeediyay xiritaanka oo hadalla ay markaas uga hadlayeen dagaalka dhanka al-shabaab iyo sidii markaasi lagu adkaan lahaa fikirkooda madaxweynaha maamulka jubbaland sheekh mukhtar ruuba abu mansuur iyo wasaaraha dalka ayaana markaasi waxa ay ka hadleen arrimaha ku saabsan dagaalada ka dhanka al-shabaab iyo sidii markaas lagu adkaan karo shirkaas markii uu soo odlaaday kadib
intuu nin kale u deliishado u yidhaha nin caama ah loogu deliishado la yidhaha sidana yeelana kana yeelan kan ka qaba ay cillad sii noqoto macno nooma samaynayso waxaan aada u bogaadinayaa shacabku waxaan waa volcano hadduu bareesharku bato qarax uu imanaya shacabku maanta way qaraxsan yihin dareen baa jira aynu isugu wada tagno waxaa jirtay xilligii ingiriiska iyo talyaaniga waddanka gumaysan jireen qaaciido fiftiiski iyo waxaa jirtay moota fariq tasud loo odhan jiray ama divine and rule qayb iyo xukun maanta waxay ku jiraan hadda goboladan dadka shacabka ee kacaya waxay leeyihin ree hebel oo ree hebel la socda dowladda la socota ama ree hebel idinka idin gumaadayaan hadhow ama maanta oo dhan waxaasay ku jirayaan waa nadariyadii gumaysiga waa wixii aan sixtiiskii iyo fiftiiskii ka gudubnay iyo kasha hadday diiri jiraan ma dadka isku diri lahayn iyagaa maanta qabaa'ilka isugu diray iyagaa samaynaya dadka aynu garab istaagno shirarkaanoo kale hala joogteeyo madaxda qaranku way joogtaa dadka aan u sheegno maanta waddada la qaado inay tahay sax horumar iyo ha gaadheen nolol war faleebo aan u geeyay dad kaloora ku haya intii la jeexjeexay lagu daadiyey biyaha oo len murtadiin baa idiin soo dirtay iyaguna intay lacag soo dirsadaan bay hoosta ka gadanayaan oo qaadanayaan shacabkana way u diidayeen nolol ma taalo hor culimooy waxba hoosta ha faroorsanin indhaha hoosta u rogina ha- dareen aan jirin ha muujinina fulinimada iska daaya bannaanka imaada war ganacsatoy dadka ha ku qaaliyeynina waxaan aad bixinaysaan a hal naf baan leedahay waan diidayn oo waxba ha siinin oo waxaad ogaataa shilinka aad bixiso sooba wixii ku dhacay amaam allahi ilaah inuu wax kaa weydiin doono oy kugu soo noqon doonto oo reerkaaga ay geli doonto waxaad bixisa adiga ay dib kugu soo noqon doonto waa hubaal war dowladdaay warka hoose intaad iska daysaan iyo mujaamalada aan intaan si dhaba u istaagno dadkaanna dagaalkiisa dadkaan inagu horgallo oo inagu yeenaan cabsanin inagu aan liidhka qaadano oon barnaamijkii galno waxyaalaha annaga qiyamta iyo akhlaaqiyaadka wax ka dhibaya ciidamada iyo cid waliba ay ku jirtana aan tallaabo ka qaadno aad baad mahadsantihi salaam calaykum الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد آه، مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية آه، دكتور حسن شيخ محمود رئيس الوزراء جمهورية فدرالك الصومالية رئيس الوزراء حمزة كحجين كيسا صالح dhammaan madaxweyneyaasha maamul goboleedyada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wasiirada diinta iyo awqaafta ee maamul goboleedyada iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta heer federaal ee xildhibaanada ee labada gole ee culamaauddiinka ugaasada ee haweenka gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir saxaafadda amniga eh, iyo dhammaan saraakiisha iyo dhammaan cid kastoo meeshaan joogto waxaan ku salaamayaa magaca iyo masabkay leedahay dhammaantiinna assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu runtii waa la hadlay eh, waxaa nala jooga madaxdii qaranka hoogaa yar baan markii hore maalin dhaweydaan cabasho sheegay meeshaan waxaan ihi, kelimada ugu dambaysa hadda siisaane hoogaa waqti ha la isiiyo waxaa lii ballanqaaday maanta waqti in la isiin doono laakiin waxay dhahaan hal eh, libaax aragti ma godlatee madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii hadday fadhiyaan waa iga kala dhumeene wax badan dhihi maayo runtii waxaa si fiican wax fiican sheegay eh, raggii hadlay oo dhan gooni ahaan haddee eh, amiirkaygii hore ee runtii runtii wax fiic- ah, raalli ahaada wax fiican buu sheegay haddii la dhaho taariikhdaasa laga daba tegayaa waa wax u baahan asfaar dhan in laga qoree wax kelimo iyo laba iyo saddex lagu sheegi karo ma ahane in aad u yar buu sheegay runtii laakiin ciddii og baa og ciddaan ogeynna ma ogo waxaan leeyahay nebiga wuxuu yidhi ayu yowmin haada khudbadiisii xajatulwadaac ee waxaan leeyahay waxyaabaha qaarkooda waa iska raad arooriyaade ha la socdo ee wuxuu markuu nebiga yidhi sh- maanta waa cayaantee wuu ogaa nebige laakiin iyaguu xasuusinayay waxaan leeyahay shalay jumcay ahayd ma shakiyaa ku jiro maanta inay sabti tahay aan ogaano aanna soconno aadaad u mahadsantihiin runtii shirkan socday ee, mudday culummada iyo wasiirada iyo ugaaso iyo xildhibaano dhammaan maamul goboleedyada isaga yimid ayaa meeshaan joogay way niqaasheen way isla hadleen waxbay isweydiiyeen aad baa loo wada hadlay Ee, waad maqlayseen warmurtiyeedkii waa la akhriyay ani wax badan dhihi maayo ta'aduban iyadoo ra-iisku uu joogo iyo ra-iisul wasaaruhuba iyagaan siin doonaa kelimaadka u bannaynaya laakiin waxaa la iswarsaday war horta nimankan waayo waad maqlayseen culammada waxay dhaheen nimankan khawaarij baa la dhahaa intaa waa maqasheen soo maa waxaa la yidhi ma lala dagaalami karaa haabay dhaheen dagaalkoodii waa noocee bay iswarsadeenoo waxay dhaheen waa waajib waxay iswarsadeen war nimanku waa adag yihiin baa laleeyahay ma laga adkaan karaa waxay isku raaceen in laga adkaan karo qaar baa isweydiiyo waxaa la yidhi tusaale mana tusi kartaan haa baan nidhi mayd maxaa ugu dambeeyey kan hadda la sidee reer hiiraanaaba iska soo kacshay inta kalena waa iska kicin karta marka hadalka waxaan siinayaa kusoo dhawaynayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee ra-iisul wasaare kusoo dhawow
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ra-iisul wasaare xigeenka madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka gudoomiyaha gobolka banaadir wasiirada xildhibaanada dhammaan culimada sharafta leh iyo odayaashaba dhammaantiin qof walba meeshiisa ayaan ku salaamayaa iyo maqaamkiisa Eh, intaas kadib wixii fariimo ah madaxweynaha ayaa noo jooga insha allah waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo laga bilaabo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxda kale ee n c da oo hadda shir muhiima lahaa runtii nagana aqbalay in ay maanta kasoo qayb galaan xiritaanka shirkan muhiimka ah. shirkii maanta lalahaa iyadoo waqti yar la haysto waxaa loo bedelay in caawa haddii la haydhaahdo in laga shaqeeyo loo soo jeedo waxay idin tusinaysaa muhiimadda ay leedahay madashan aan kasoo qayb gallay mar haddii waxa laga hadlayaa uu yahay meelihii ugu darnaa ee ay shabaabka ama khawaarijta hadda la yidhi anugu markii horeba saasaan ku talinay khayr allaas iyo culimada hadda magacii saxdaha loo bixiyey khawaarijta meelihii ugu darnaa ay naga galeen ee xanuunka badan naga hayay waxay ahayd arrimaha diinta oo ay tashwiish nagaga fureen runtii ee dhinaca arrimaha diinta marka culimada ay wasaaraduhu runtii hogaaminayaan khayr allaha siiyo waa noo bayaaniyeen siduu sheekhu sheegay yay yihiin malala dagaalamayaa dagaalkoodu waa noce aad bay ugu mahadsan yihiin marka maadaama meeshaas maanta ay maraysay eh, halistana ay ahayd inay naga galeen arrimaha diinta oo ay halis geliyeen nafteenna oo ay halis geliyeen maalkeenna oo ay halis geliyeen cirdigeenna oo inta la yidhi diintu way u soo degtay si loo ilaaliyo haddii la taabtana ciqaab adag bay ka keentay oo dhan ay ku xadgudbeen oo ay dhibaata inaga haysatay in la kala bayaamiyo meesha culimmadaa iska lahayd waxayna ila tahay warkaa inuu cadi yahay shacabka soomaaliyeed mar dambe ma odhan doonaan culimmadu may hadlin eh, may hadlaan inay dhihi doonaan u marin maayo marka taa waa intaa qodobka keliya ee aan dhihi aan aan odhan lahaa waxaa weeye soomaalidu waa inay ogaato annaga xukuumaddii baan nahay markaan fiirinay wahtee wax shaqaa naloo diray inaan dadkan dalkan ka shaqaynaa naloo diray services inaan qabanno dadkeennu waxay ugu baahi badan yihiin hadda abaaraa jira oo jiray oo dhibaato badan hayay abaartaas inaan dalkeenna u gurmano dhibaato badan oo ay nimankaasi dhigeen ayaa keentay inay dad fara badan hooyooyin badan iyo ciyaal fara badan inay maanta baahan yihiin oo haddii aysan jidadka xidhan lahayn si sahlan loo gaadhsiin lahaa cunto ay cunaan halis bay geliyeen waxaa adkaatay in caafimaad laga shaqeeyo waxaa adkaatay in waxbarasho laga shaqeeyo waxaa adkaatay in infrastructure iyo jidad laga shaqeeyo horeyna in badan waan u sheegay haddii afgooyii halkani oo laga yaabo soddon kilomitr inay ka yartahay magaalada muqdishada hadda wayba garjaybe jidka la dhisayay ay shan injineer oo jidka dhisaysa ku dhinteen afar kalena ku indhabeeshay dee dalkan meesha la geynayo oo jidad iyo nolol xukuumadda laga sugaya xaggay joogtaa marka nolosha shardigeedu waxaa weeye in shabaab ama khawaarijtu waddankan in laga saaro
dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay xiritaanka shirkii u dhexeeyey wasaaradda awqaafta arrimaha diinta iyo kuwa maamul goboleeda oo maanta muqdisho lagu soo gabagabeeyey isagoona si kulal iyo markaasi uga hadlaya arrimaha ku saabsan dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo markaasi fikradaha la dagaalanka xagjirka ee markaa waxa uu kaloo madaxweynaha soomaaliya ka hadlay arrimaha ku saabsan dagaalka imika ka socda dalka ee loogu soo horjeedo al-shabaab ee guud ahaanba dalka ka curtay والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wixii la dhihi lahay oo wanaagsanay oo dhan baryahanna waa la soo yiri maantana gunaanadkii oo kooban oo si qurxan loo soo qoro waa naloo sheegay waxaan rabaa inaan aad iyo aad u hambalyeeyo una bogaadiyo culimmada soomaaliyeed ee intii ay fursad u heshay ee u suurto gashay ay halkan kasoo qayb gashay barnaamijkan shantii maalmood ee lasoo dhaafay aad iyo aad ayaan u hambalyaynayaa waa bogaadinayaa howl aad iyo aad loogu baahnay waaye marar horoo badanne culimmadu ay isku soo dayday ee isku daygaas qaar ka midana culimo badani xataa ay naftooda ku waayeen oo ay muxuu ahaay ilaahay sabab uga dhigay meeshii wixii wax ugu fiicnaay oo qof uu ku sababaysto ayaanu culimmadaasi ay ku sababaystay jannadii farduusa allah ka waraabiyaan leenahay intaa kadib maanta maalin aada iyo aada u weyn oo maalin farxadeed a waayo nimankan annagu siyaasiyiin waa hana la yiraahdo waa magac kale ha naloo bixiyo laakiin in badan aan soo sheegnaan dhahan war qoladan khawaarijta maanta magacoodii rasmiga ah la siiyey kuwii baxay oo intay ka baxeen diintii ka baxeen yacni dee haddii ay suluugii iyo dhaqankii wixii diintu soo degtay ay ka baxeen waa baxeen magac fiicanaa la siiyey magac fiican waaye isagaasaana loogu dhawaaqi doonaa maanta wixii ka dambeeya haddii alla yiraha insha allah qof ugaga habboon oo magac u bixi lahayd culimmada soomaaliyeed ma jirto culimmadii ayaana magacaa bixisay intaasoo jeeroo hore ayaan waxaan dhahan war nimankan waa koox maafiya ah burcad ah oo maro ama kubeerto diinta a soo hagoogatay oo ku dhex jirto qofku markuu saas u fiiriya muxuu arkayaa hagoogii maradii ku hagoogneed oo korku saarneed oo arkaya diinkii dadkan allaylah waa diinay ku jiraan maanta waa soo wadnay dadaal badana loo soo galay alxamdulilah maanta waxaan hubaa in maradii ama hagoogii in laga fayday oo ay waxa dhiman ay tahay dadku inay wada arkaan indhaha la isla saaro burcadnimadooda iyo maafiyanimadooda in maanta daboolkii laga qaaday oo culimmadii soomaaliyeed khayr allah siiye ay ka qaadeen Fatw- muxuu ahaay eh, bayaankii khitaamiga halkan laga soo saaray fatwa ku jirta runtii oo diineed oona rasmi ah hadda ka hor ayaan sidoo kale sheegnay ku celcelinay laakiin codkii ugu habboonaay ugu saxsanaa ugu xoog badnaa lagu dhihi lahaa maanta midka lagu yiri waaye culimadii inay dhahdo ayadoo u midaysan arrintaas waa maxay war lacagta aad shabaab siinayso ee dadka qaarkiis ay ku cudur daarayaan aniga waa cabsaday waa la idilayaa qofku waxaa la rabaa qowlka hadalka aad leedahay micnaha uu leeyahay waxa ka ratib maayo inaad taxliili kartid qof bini aadam oo ilaahay caqli siiyayaa tahay waa maxay macnaheeda war aniga ha idiline qaado kistaan markaad tiraad macnaheeda maxaa waaye aniga ha idiline hebel soo dilsow maaha hebelyaalo soo dilsow maaha hadda halkaa laga dhawaajiyay afar iyo tobankii oktoobar wixii ka dhacay zoobe wiilasha yaryaree qalqalloocanaya muxuu ahaay maryaa xunsita miyaa isku soo duway oo dhaqaale ay kusoo sameeyaan iyo miday ku iibsadaan iyo miday hadda gaareen inay daroona soo iibsadaan gaaray yaa bixiyey walaalka soomaaliyeed ee muslimka ahow hadday cabsi kaa tahayne cabsida ka bax hadday diinyari kaa ahayd iyo fahmyarine waa lagu sheegay maanta dadkii sheegi lahaay oo ugu habboonay inay sheegaan yaa kuu sheegay dadkii sheegi lahaa ee ugu habboonaa iyo afkii lagu sheegi lahaa oo ugu habboonaa ayaa sheegay qaraxa dilka xabadda la riday ceelka la gubay masaajidka la dumiyey dhammaan lacagtaad bixisaa qayb ka ah ogow qofka lacag siinaya shabaabo ogow maalintaad dhimo lahaydna waa dhimanay inaad lacag bixisay ku badbaadi maysid inaad shabaab lacag siisay cimrigaagu ku dheeraan maayo maalintii ilaahay kugu daray saacaddii ilaahay kugu tarag saacad lagugu dari maayo leanna ilaaha ballan qaaday saacaddii inaan saacad lagu darayn saacadna laga soo hormarinayn marka taas inaad intaad ka booddo cabsidu ay kaa bootiso ee ay shabaabku waa ku badbaadinayna waraa lacagta kaan inta ku yaraadaan aad aad lacagti dhiibto ogow maanta haddii ay ogaan la-aan kaa ahayd iyo hadday wax ka- waa lagu qeexay waa lagu sheegay dembi waaye ogaalaad ku galow haysaa maanta wixii ka dambeeya waa u bareerow haysaa ganacsatada soomaaliyeed dadka soomaaliyeed waxaan leenahay maanta waa la idiin caddeeyey diinta islaamka shareecada wax ay ka qabto lacagta dadkaas la siinayo war waa dilaa war waa diin xiirayaal waa maqlayso waa goorma khayr allah siiye raggii inay nool yihiin maanta ay ka hadlaan wax weyn waay waxaa soo haray dadka meesha jira dadka meesha jira waa wiilasheennii waa kuwii qaraabada nala ahaa waa kuwii naga dhashay isma diida maxaan isku diidanahay fikirkaas basaan isku diidanahay wax kaloo isku diid dalkaanay wax ka leeyihiin ummadaanay ka mid yihiin waalidka iyo walaal iyo maxaanku irahdaay shiikhooda iyo halkan jooga waxaan isku diidanahay waa fikirkaas wadar iyo waaxid yaa waalan war meeqaa mujtamaca ka tihiin waxaan leeyahay wiilasha soomaaliyeed idinkuna maanta xujaa idinku oogan waa la idiin sheegay waana la idiin caddeeyey waxa aad ku jirtaan waxa ay yihiin ogaalaad ugu jirtaan maanta kabacdi dembi ilaahay laga galan waxaa ugu xun midka ogaal loo galo adoo og inay dembi tahay oo aan maxuu ahaye kabaairta ay ka mid tahay inaad gasho oo aad ku adkaysato dunuubta wax dembiga ugu sii xun oo ugu qaabdaran kaas waay maanta dadka soomaaliyeed ama shabaab ha jiro ama xamar ha jooga ama minnesota ha jooga ama maxaanku idhaha dubai ha joogee waa u caddahay shabaab iyo waxay yihiin iyo macaamilkooda sida loola macaamili karo waxa lagala macaamili karo iyo waxa lagala macaamili karo waa u caddahay waxaa soo haray khayr allah siiya walaashay faaduma daata ka dhawaajisay haddana haddana muxuu ahay lagu celiyey ifraadka iyo tafriidka shabaab maxaan kula dirsannaa waa sheegnay ra'yiga xun iyo tallaabada qalloocan ee khaldan ay ku socdaanaan kula dirsannaa kan khamriga gadaya xashiishka gadaya qaabdarada iyo meelaha maxaanku irahdaay dhaqanxumada ay ka socoto muxuu ahay fududaynayo maxaanku irahdaay akhlaaqda iyo suluuga dadka muslimiinta lagu yaqaano ka guuraya ee walax kaloon annaga aanan garanayn sameynaya idaacadaha iyo facebookyada iyo social media dhex taagan ee cawrada iyo foolxumada iyo fawaaxishta ka sheekaynaya waxba kama sokeeya shabaab inaad fawaaxish ka sheekayso intaad social media soo istaagtahay dimuqraadiyadna maaha xadaaradna maaha waa dembi gabadha iyo wiilka waxaa sameeyaane waxay ka duwan yihiin male shabaab lianna dilku waa meel fasahaadka ummadda dhexdiisa ahna waa meel kale ummadda fasahaadkiisa inaad ka shaqayso oo aad tiraao aniga maanta meel oo waxaan joogaa magaciisa iyo suurtagal ma ah wax fiican ma ah cudurdaar uma haysatid gabdhaha soomaaliyeed iyo wiilasha soomaaliyeedna waxaan leeyahay idinkuna haddii shabaab gacantiisa uu dadka intuu ku dilo uu ku naar mutaysanayay adiga carabkaaga ha ku naar mutaysan carabkaaga iyo dhaqankaaga xun ha ku ma- ha ku ha ku naar mutaysan gabdhaha soomaaliyeed qaarkood ee inta is soo astura soo xijaabta haddana waxa ay ku hadlayaan ay ku hadaaqayaan ay walaxa la dhagaysan karin ay yihiin xijaabka iyo isdadaboolka korka wax badan kuuma tarayo waxa aad suubinayso oo dadka aad u sheegayso oo aad tusayso oo aad ku- ku- ku hanuuninayso kaas waaye kan oo maxaanku irahdaye ee dhibaatada badan leh dowladda soomaaliya raalli ka maaha kategorigaasaa dowlad ahaan ay noogu wada jiraan xumaanta ninka ka shaqeeya iyo gabadha ka shaqeysa iyo midkaas shabaabka noqday iyo gabadha shabaabada noqotay ama khawaarijta noqdeen waxba isma dooriyaan waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed in ay qiyamka islaamiga ah ee dhowrsan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo dejiyey dadka inay sharaftooda iyo karaamadooda kor ugu kacdo sharaf iyo karaamo iyo caam inaan noqono haddaan rabno meeshaay naga jirtaa nagama nagama jirto qaawanaan iyo nagama- waxaa soo haray intaas rasaaq- rasaaqada ilaahay a kafaalo qaaday xumaan ha ku raadin taabuu gad xashiish gad maxaanku irahdaa qamri suuq madow la soo gala xagga kala soo carar booliiska kala dhuuma ee maxaanku irahdaay gad kii qamriga wada midaa arkaya waraakistaan lacagta qaada ee iga leexo soco dheh fasahaadkaasi waa jiraa waxaa lala dagaalami doonay ka mid tahay ninkii fallaarta ish uga dhacday iyo ninkii salka uga dhacday ee ninkii labada meel uga dhacday bal tan- tan- tan salka iga goy aan fariiste waaye shabaab waa fallaartii salka aan iska goynayno fariisanayna laakiin mish- mish- midda isha nooga taalna waa usoo soconnaa waa iska goynaynaa iyadan haddii alla yaraa waxaan u mahad celinayaa wasarada halkan isugu yimid ee u soo safray ee u yimid halkan inay barnaamijkan ka qayb galaan oo doorka ay ku leeyihin ku qaataan aada iyo aad ayaa ayagana aan uga mahad ugu mahad celinayaa ilaahay muxuu ahay safarkiina isaamaha soo qaadeen ajari xasanaad allah idinka siiyo waxaan ku noqonayaa gabdhaha soomaaliyeed haddaatan warshago aadaan ugu faraxsannahay gabdhuhu inay culumo yeeshaan oo ay maxaanku irahdaa soo istaagaan oo ay maxaanku irahdaa ka hadlaan lianna gabadhu waa aasaaska qoyska gabadha fiicanna qoys fiican ay- ay- ay keentaa tarbiyada muxuu ahaay owlaadda hooyadu ka bilowdaa hooyo aabe inuu cunugu yiraaho meeshaasay kasoo bilaabataa tarbiyaduna meesha ka bilaabata hooyadii fiicanna cunug fiican ay soo- ay soo saartaa marka hooyooyinkeen inay wax yaqaanaan oo ay wax barteen oo ay diintii yaqaanaan oo ay diinta u doodayaan oo ay faafinayaan oo ay ka hadlayaan wax aad iyo aad ilaahay looga mahad celiyo waaye waana ku dhiirigelinaynaa hore usii socdaan leenahay intaa kadib walaalayaal dagaalka shabaab ee bulshada soomaaliyeed maanta ay ku kacday alxamdulilah ilaahayaan u mahad celinaynaa maalin walba meel hebelaa laga saaray meel hebel ay ka carareen meel hebel ay ku dumeen meel hebel ay aan- yaan- yaa dhageen kusoo dhacaysa wax ilaahay looga mahad celiyo waayo sidaas daraaddeed rajada inaan ku noolaano shabaab la-aan waa soo dhowdahay wax yaraa ka dhiman ilahay idinkiisa maalintaas marka xujo kale annagana nagu oogan maanta shabaaba inta laga mari karin xagga laga istaagi karin inta laga bixi karin haddii la yidhaha maalinta ilaahay idankiis aan ka soo jeesano nimankaas annaguna dowlad iyo shacab cudurdaar ma haysano aan waxa hagaagsan iyo waxa suuban aan ku samey weyno waa cabsanaa mid yaraa ma safri karo jidkaba mari kara mid yaraa mid maxaanku yidhahday hooyaday iyo walaalahayaa dhex degan shabaabka oo waa u cabsanayaa yiraa ilaahay idankiis cabsidaasi waa dhammaanay cabsidu waxay ka mid tahay waxyaabaha ilaahay ummadaha uu ku imtixaano ilaahay aan u mahad celinno ilaahay aan u noqonno ilaahay aan kaashanno waa cabsidu waa naga yaraanay waana naga ba'e haddii aan la yiraa tacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan shabaab biri iyo taqwo may ay faafinayaanay ka shaqeeyaan marka takalaa waay soo maaha aa lagu soo dhacaya walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaana lagu soo dhacaya intaasay ka shaqeeyaan dembi isku dir namiim mujtamaca inuu dega in la waayo cadaawad inay dhex dadka dhex dhacdo inay muxuu ahay dadku isdullaystaan ayaguna ay dullaystaan meeshii ayaga maslaxad uga jirtana inay muxuu ahay aayaad min dikrillah alxakiim ay u ay daba kacaan ay yirahdaan waa kana waxba samayna mar intaan oo shabaab jidka taagan reer reer hebel haddaad isdila dhahaya ma arkaysid laakiin waa ka shaqeeyo ah hoosuu ku dhex jiraa hadda waxay qabaa'ilkii ku dhex jiraan waxay leeyihin reer hebelaa soo socdo waa idiin soo gudbayaan hadday idiin soo gudbaan a a balaayaa ka dhacday weligiinay muxuu ahay idi idi waxaysaneen war duulinimo qabaa'ilka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliya ku soo- war duulinimo iyo ahaano ka weyn shabaab inuu kula jiro ma jirto walaalkaaga qabiilka lagugu dirayo laguu sheegayo dhaqanaad leedihiin xeeraad leedihiin taariikhaad leedihiin wax idinkala celiya iyo qaab idinkala reebaad leedihiin yaa kaa reebayo muxuu ahaaye maskan jilbiska ee gogasha kugu jiro adigaa lagaa rabaa inaad iska reebto meeshii lagu reebi lahayna waa joognaa eh, muxuu ahaaye aamin aamintay aan hoos loo dhigin sidii sheekh cabdiqani oo sheegay nimankaasi nimankaasi maanta meel lagu kala gabbada ma joogno bannaankaan isu taagannah kii ka soo noqdo ahlan wasahlan kii kusii jiro waxa hadda noo socdaa noo socda waa dagaal ilaahay idankiis waxaan rabnaa eh, cabsida ilaahay aan ka cabsano cabsida nimanka aan ka cabsanayna aan yarayno ducada iyo rabbi tuugga ilaahayna aan badinno
gudahaan caawa barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacadaadii hadalsan magaalada muqdisho waa naga intaa barnaamijka keysinta kulan doona siyaasi nabadgelyo